rajadaan ka qabaa inaan soo baxo oo maaragtay aan xusbiga kasoo dhex baxo waa laba waxay leedahay weji waa mida waxa weeyaan codayntii dadka aftidii ay dhiibteen wixii natiijadeedu waxay noqoto weli iminka maanta ahaan dee waxaa la codeeyey sagaalkii bisha laba boqol oo kun oo cod ayaa dhiman sagaalkii bisha markii la codeeyey sebtembar labada kun labada boqol oo kun oo codee dhiman waxay ahaayeen maaragtay qaar aan weli la tirino maanta oo arbaco ah oo barnaamijkan duubayno weeyaan wixii maaragtay aanu naawulaynay in la soo daayo natiijada oo maaragtay ummadda loo shaaciyo laakiin may dhicina arba waxay u dhacday jimcaha haddii alla yidhaha berri maahe berri dambe markaa rajadu way wanaagsanaan doontaa iminka afar qof ayaa anaga noo soo baxay labadii kun iyo afar iyo tobankii doorashooyinkii dhacay lix qof baanu lahayn labaa naga go-ay marka coalitionka aan ku jirno iyo maaragtay eenu maaragtay gaashaanbuurta nahay waxaa noo socda wada hadal waa tahay faysal su-aashan aan usoo degno waa xagga soomaalida soomaali intee leeg ayaa u tartantay jagooyinka kala duwan sida baarlamaanka golaha deegaanada golaha gobolada soomaali intee leeg ayaa iska soo sharaxday soomaalida isku soo sharaxday maaragtay sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka doorashooyinka dalka ee sweden way saa uma badna toban qiyaastii ilaa koob iyo toban qof weeyaan xusbiyo kala duwan bay iska soo sharaxeen jagooyin kala duwan ayay iska sharaxeen golaha deegaanka golaha gobolka iyo maaragtay baarlamaanka dalka intaba way iska soo sharaxeen gobollo kala duwanna way degan yihiin xusbiyo kala duwanna way u sharaxan yihiin marka waxaad moodaa in consciousnesskii dadkeennu inay siyaasaddu muhiim tahay een adiga lagu fikirin eed adu codkaaga dhiibato meesha maaragtay destinigaagii laga gaadhayo go-aanna inaad adiga xaadir ahaato ood adigu codkaagii aad nin dhiibto noqoto inay muhiim tahay dadkooda aad iyo aad bay ufahansan yihiin marka wayna wayna ku mahadsan yihin boqorkooda waa tahay faysal saameyn intee leeg ayay ku leeyihiin soomaalida guud ahaan dalka sweden xisbiyada ay ka sharaxan yihiin amaba sabaa natiijada doorashada guud ahaan iyo mid gaar ahaaneed horta dadkeena soomaalidu aad bay maanta usoo jeedaan waa dad ilbaxa waa dad waxfahansan mataal cad ayaan ku hayaa waxa weeyaan gobol baa jira doolalna laydhaa gobolkaas waa gobolka annaga naga sarreeya magaalo burlange laydhaa waxa degan maxaan ku dhaha laba kun oo qof oo soomaaliya laba kun ilaa laba kun iyo boqol qof oo soomaaliya waxay ku guulaysteen inay soo saaraan regional councilor oo maxaan ku dhaha gobolka ah oo nin soomaaliya ah waa markii u horreysay ee gobol sweden ka mid ah uu xusbiyada siyaasadeed ee maaragtay u fadhiya nin ka mid ahoo xusbiga ugu sarreeya uu soomaali noqdaa markaa saameyn waynu ku leenahay meeshaynu ku badannahay waynu ka soo baxnaa cadkeennana waynu goosannaa meeshaynu ku yarnahayna dee waxa weeyaan waa inaynu dadkaynaga badan aynu ixtiraamnaa aynu teena qaadannaa sidaa weye caasimadda waynu ku badannahay baarlamaanka waa lagu jiraa caasimadda saameyn xoog leynu ku leenahay waayo dad badan baa jooga wax weeyaan xusbiyadu way inoo yimaadeenoo way isku keen laayaan oo way isku keen dulbaayacaan maaragtay waayo waxay ogyihiin halka cod inuu samayn karo maaragtay faraq xoog leh oo amba lagu guulaysan karo wax oo guul lagu gaari karo amba maaragtay guuldaro guuldarrays lagu gaari karo marka waa muhiim dadkeenu meesha aad joogto ama waa la muuqdaa ama madasha lama tage meeshaynu inagu joogno inaynu ka muuqanaa waa waajib dadkeenu way fiican yihiin adiga gaar ahaan iyo ka xisbi ahaan mowqifkiina ku aadan soo galaytigu muxuu yahay idinka oo mar kasta hore u taageeri jiray dadka soo galaytiga ah waxaynu ku jirnaa maanta wakti kala guura labada kun iyo sideed iyo tobanka wakti waxa weeyaan qaaradda yurub aada iyo aad markaad u eegto iyo adduunkaba dadka maaragtay dhibaataysan ee qaxootiga aada loo necab yahay culayskooda la necab yahay siyaasad ahaan loo necab yahay loo necab yahay maaragtay dhaqaale ahaan oo maanta adduunka nacay badan uga jiro xusbiga yagu inagoo og maanta culayska maaragtay qaaradda yurub caam ahaan saaran iyo adduunka intiisa kaleba waxaanu ku dhiirannay inaanu ololaha doorashooyinka ku gallo in kuwa jooga loo diida sharci iska dhaafe kuwa maqan ee family reunionka dadka dadkooga loo keenayo inaynu ku dadaallo oonu maaragtay af buuxa aanu ku niraa waxaan ogolaha in la keeno oo aanu parti programkayaga qorshahayaga xusbi ee dalkaanu ku darno halkaasaanu ka taagannahay idinku xisbi ahaan waxaa tihiin milyo baartiyeed kaas oo aada u ilaaliya ambaastaantiisa bay tahay cimilada guud haddaba iyada oo magaca iyo astaanta adootaanis uu yahay xisbiga gaar ahaan xisbiga aad ka sharaxatay xisbiga milyo baartiyeed isbedelo badan ayaa ku yimid amba ku imanaya qaaradan gaar ahaan dalka sweden maxaa iniga qorsho ah oo aad ku soo kordhinaysiin ood ugu talagashan aad kaga qabataan isbedelka cimilada socda waxaana wey annaga xusbiga iyagoo saamaynta dalka gudihiisa iyo bay-adda in hore loo mariyo la ilaaliyo dabeecadda ilaahay oo edaab lagula dhaqmo oo wanaag lagula dhaqmo oo maxaan ku raa dadku ay caafimaad ku noolaadaan hawo wanaagsan oo caafimaad qabta ay helaan waxaanu iska daa sweden gudihiisa oo aanu wax ka qabane wadamada adduunka yaanu u yaanu u dhoofgeynaa waxaa kamid a iminka africa oo kale waxaanu u samaynay ururo maxaan ku raa noocaas oo kale ah oo dowladda sweden xagga maaragtay wasaaradda iskaashigu ay lacag siiso oo maaragtay bay-adda ah oo la caawiyo oonu soo casuuno marka doorashooyinku dhacayaan oo halkan yimaada oo maaragtay ka sheekeeya siday ayaga cimridan kululaatay ay saameyn ugu yeelato dalkooga waxaanu fahamsanahay maanta globalizationka adduunyada ka jira inaanu gobol qora aanu qaabilsanayn ee maanta waxa dalkeenni ka dhacaa iyaga uu saameynayo iyagoo halkan jooga waxa iyagu dalkoogan ay xumeeyaana oo inaga keeni saamayn ku yeelanayo waxa mataal ka ah kalabaydh baraf baa ka da-ay sawir baan kasoo qaado oo xusbiga waan tusoo way daawadeen inuu kalabaydh oo soomaaliya ku yaallo tropical land ah oo waddan tropical ah inuu baraf ka da-ay xoolihiina ku laayey ayay daawadeen marka waxay ayagu halkan ka kharibaan innaga ayaa maaragtay ku bixinayna xoolaheennoo dhinta iyo cimiladoono isbedesha ugu dambeyn faysal sideed u aragtaan isbaahaysiga garabta midig oo raba in ay dhisaan xukuumadda dalkan ka tali doonta afartana soo socota idinku ka xisbi ahaan sidee baad arrinkaa u aragtaan saddexda arrimood ayaa maaragtay dal dalka siyaasadda dalka annagu aanu maaragtay xusbiga haddaanu nahay cagaaran aanu caan ku nahay saddexdaa arrimoodna waa saddex arrimood oo ananu u arko inay muhiim yihiin mid waxa weeyaan maaragtay arrimaha wixii bay-adda siyaasadda bay-adda maxaan ku dhaha ku saabsan oo dhan in maaragtay la sameeyo hadday bad noqoto iyo hadday berri noqoto ta labaad waxa weeyaan maaragtay nabadda adduunka in dadka lagu soo dabaalo nabad ayaa muhiima ee aan colaad iyo wax xuriyo maaragtay cadaawad aan la samayn ta saddexaadna waxa weeyaan maaragtay sinaanshaha rag iyo dumarka oo gender equalitya taasina waa siyaasad kaloo muhiima oo ay maaragtay xusbigu ay maaragtay dalka dal ahaan caam ahaan dalka gudihiisa ay maaragtay ay ayagu ay maaragtay ay ku dadaalaan in la helaa waxbarashada qayb ka midana waanu ku dadaalaa siba carruurta yaryar ee maaragtay ay dhigata xanaanooyinka si maaragtay iyaga loo yareeyo gurubyada wax u dhiga loona badiyo maaragtay maxaan ku dhahaa arday ardaydana la yareeyo macalimiintuna maaragtay bataan iskuulka dugsiga hoosena saasoo kale ayaanu jecellahay in macalimiinta maaragtay loo badiyo ardayda gurubyada amba cutubyada carruurta iskula fadhiyaanna la yareeyo